waliba magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug lekadaha furay shirka nabadeyoka beelaha ku shal jeeda degmooyinka hiraale iyo abudwaaq shirkan uu isu furay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor yana ka boori nabadoonada iyo reer galmudug gaar ahaan dadka ku shal jeeda beelaon qaadanga nabad waarasa madaxweyne qoorqoorena sidoo kale guddi ulame oo lahansaari halanhelowka diradda beelaha walaalo ee kala dardaarami inio xaqan heliyaan
maanta waxaan joognaa kulan ka mid ah kulammada la qabto kuwa ugu khayr badan dad walaalo ah oo nasiib darro iyo dhibaata dhexdooda ka dhacday lagu hagaajiyo lagu nabadeeyo dhibaatadii iyo xumaantii dhacdana looga dawoobo arrin aada iyo aada u khayr badan weeye oo ilaahay agtiisana qiimo badan ku leh noloshayada iyo mustaqbalkaygana ay ku xiran tahay ay tahay wax oo boqol kiiba boqol ku xiran maxaa yeele haddii nabad la waayo ama dadkana walaalaa dadka walaalahay ay dhibaata kala gaarto dee wax noo dhowrsan iyo wax noo ilaashan ma ay jiraan sidaas darteed sida hore loo sheegay niyaddayada ku talagalkayaga qorshahayaga inuu ahaado mid ku fadhiya ama ka turjumaya oo keliya wanaag iyo in meeshaa maslaxo caama oo lagu nasto lagu nagaado ay kala gaarto dadkii walaalaha ahaa ee dhibka uu kala dhex maray waxaan rajaynaynaa saacaddan oo shirarkii shiradacoodyadii iyo shirarkii goonigoonidaha noo soo dhammaadeen ilaahay fadligiisna hadda noo joogta inaan qabsannay guddi culamaa uddiin ah oo raalli lagu wadayahay marka halka aan soo gaarnay qof walba inuu ku shaqeeyo xagga iska dhigo wax difaacid iyo wax durjin iyo wax adkayn maxaa yeelay wax kastoo difaacda ama aad adkayso ama aad istiraado ku dheg meesha aad geyn ay tagaysa baa la yaqaanaa waxay tegaysaa inaad xaraggii maslaxada goyso saas darteed lama jiido lamana jiidi karo shay kasta oo wanaag iyo maslaxad looga meeshaas waxaan ahayna waxba kama galaan waan hubaa dadka halkaa fadhiya dad qiimo badan usoo safray marti u ah ee guryahoodii uga maqan in nabad iyo wanaag la dhex dhigo dadkii walaalaha ahaa waxay shareecada islaamku ka qabto inay ku dhisaan khilaafka iyo dhibka dhacay curfiga iyo deegaanka iyo caqligu wuxuu ka qaba inay ku dhisaan intaba ehel bay yihiin deegankay ka soo jeedaan dadkay ehelkoodii yihiin dadkay yaqaanaan waxa la ysku haya yaqaaniin iyagana waxaan dadaal fari maynee dadaal waa midkaan dhibkaas u saarnee waxaan leenahay xaqa iyo maslaxada iyo wanaagga hauga haka dibdhicinoo ha dhowrinina mararka qaarna hasdiinina adinku culimmadiyaa tihiin dadkan xanafta ka ilaaliya meesha wanaaggu jiro birta ku dhifto guul iyo kayr iyo nabad allaha nagu dhammeeyo culimmadii waa joogaan saacaddan laga bilaabo gogashiin waa noo furan tahay culimmaduna waxaan rabnaa inay hawshii galaan dadkii siday ugu farsamada ayagaa geli doonee dhegaysigii inay hawshii noo bilaabaan